asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duur wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad ku sugantihiin kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisay hal shuruud oo ay itoobiya deked kaga heli karto biyaha soomaaliya diyaarad la dagaalaho duqeymo culus ka geystay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan
burcadbadeeda soomaalida oo madax furasho ka qaatay markabka m v cabdulaahi
puntland oo shaacisay inay gacanta ku dhigtay kooxihii burcadbadeeda ahaa iyagu qafaashay markabkii m w cabdulaahi
dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay cabashooyin ay beeralaydu ku qabeen ciidamada jooga baraha lagu baaro baabuurta sida qudaarta soo gasha muqdisho
akhbaaraadka caalamkana golaha ammaanka qaramada midoo shir degdeg ah ka yeeshay duqaynta iiraan ay ka geysatay israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran
dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay hal sharuud oo ay itoobiya deked kaga heli karto biyaha soomaaliya sida warkani uu ku eegayo waryaheena cabduqaadir cusmaan indhoy
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in aanay marnaba aqbali doonin qorshaha dowladda itoobiya ay ku doonayso in saldhig ciidan ay uga sameysato gobol gooni ah ama gobol gooni isku-taag ah oo ay ula jeedo somalilan sida uu sheegay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay ka fiirsan doonto in itoobiya ay siiso deked ganacsi haddii markaasi ay dhacayaan wadahadallo laba geesood ah oo u dhexeeyo dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale itoobiya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar cali balcad ayaa sheegay in ka hor inta aanan laga hadlin waa marinka dekedda oo ay dowladda itoobiya damacsan tahay inay hesho islamarkaasina la xidhiidha inay ka hesho biyaha soomaaliya ay waajib tahay in marka hore dowladda itoobiya ay ka laabato heshiiskii la gashay somalilan soomaaliya weligeed ma aqbali doonto saldhig ciidan ayuu yidhi wasiir cali balcad oo markaasi ka hadlayay arinta la xidhiidha damaca dowladda itoobiya ee ku wajahan biyaha soomaaliya waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya aanay marnabo diyaar u ahayn galaangal ganacsi si aan waafaqsaneyn sharciga caalamiga ee badda sida uu hadalku dhigay waxauu sidoo kale intaasi ku daray in soomaaliya ay diyaar u tahay inay ka wada hadlaan soo jeedinta ah ee danaha labada dowladood iyo sidoo kale sidii ay dowladda itoobiya u ilaalin lahayd madax banaanida siyaasadeed iyo sidoo kale madax banaanida iyo midnimada ee shacabka soomaaliyeed hadalkan ayuu wasiir cali balcad waxa uu ku sheegay wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee reuters dhanka kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa diiday in markaasi dhinacoodu uu ka hadlo warka dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo baxay tan iyo bilowgii kii soomaaliya iyo itoobiya ayaa xiriirkooda si weyn u hooseeyey iyadoo hoosudhacaasina uu yimaad kadib markii koodii janwari ee xukuumadda adis ababa heshiis ay la gashay maamulka somalilan kaasi oo la xidhiiray isdhaafsi aqoonsi iyo saldhig ciidan
duqeymo diyaaradeed ayaa xalay ka dhacay geebo ka tirsan gobolka hiiraan wararka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegay in duqeymo diyaaradeed ay ka dhaceen xalayta deegaanka lagu magaco jiclu oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada buuloburte ee gobolka hiiraan duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caalamka ee kaashanaya ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya taasoo lala beegsaday goobo ay isku rursanayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerarkan duqeynta ayaa la ogeyn lahaada khasaaraha rasmi ay ka dhashay mana jiro wax war ka soo baxay dhanka dowladda federaalka iyo saaxiibada caalamka ee ku aadan khasaaraha ka dhashay duqeyn xalay ka dhacday dagaalka jicibow toddobaadkii lasoo dhaafayeed kadib markii dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ee weerar dhulciir ah ay ka geysteen deegaanada kale jicibow weliba xildhibaanan oo degmada buulo burtay qiyaas ahaan u jirta shan iyo toban kilomitir waxaa la tilmayn weerarkaas lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
burcadbadeeda soomaalida ayaa madax furasho ka qaaday markabka m v cabdulaahi markabka m v cabdulaahi ee laga leeyahay dangabdha waa dalka bangaladesh oo ay la socdeen labaatan iyo saddex badmaax ah ayaa laga sii daayey kooxda burcadbadeeda soomaalida ee haysatay badmaaxiinta iyo markabka ayaa la sii daayey kadib markii lacag madax furasho ah looga soo tuuray diyaarad elekobtar ah sida ay sheegayaan ilawareedyadu si kastaba ha ahaatee waxaan marka markiiba la ogaan karin inta ay la eg tahay lacagta madax furashada ah hase ahaatee wararka ayaa sheegaya in milyan ah oo madax furasho ah ay burcadbadeed u qaateen qaar ka mid ah burcadbadeeda ayaa u cararay dhanka xeebaha iyadoona ciidamada maamulka puntland ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay kusoo qabanayaan burcadbadeeda waa markabkii ugu horeeyey oo ay burcadbadeedu ka qaataan lacago madax furasho ah saddexdii bilood kadib markii ay xeebaha ka bilowdeen falalka burcadbadeeda markabkii lasii daayay ayaa dhuxul u siday imaaraadka waxaana la afduubtay labaatan iyo saddexdii bishii maarso waxaana soo baxaya walaac laga qabo in dhacdadan ay sii hurin karto falalka burcadbadeednimada ah ee kasoo cusboonaaday xeebaha soomaaliya
dhinaca kalena sidoo kale maamulka puntland ayaa sheegay inay gacanta ay ku dhigeen raggii iyagu afduubtay markabkan lagu magacaabo m v cabdulaahi iyagoona sheegay inay gacanta ay soo galeen kadib markii howlgal ay sameeyeen ciidanka maamulka ah puntland ilaalada xeebaha sarkaal u hadla ciidanka ayaa sheegay in ilaa haatan ay qaarkood ay gacanta ay ku dhigeen kadib markii sida la sheegay iyagu madax furaasho ay ka qaateen markabkan m v cabdulaahi laakiin lama oga ilaa haatan halka ay ku sugeen qeybihii kale iyagoo la sheegay inay haatan ay u ambabaxeen kadib markii lacagaan madax furashada ay qaateen ciidanka ilaaladaha badda ah ee kuwa maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa sheegay inay weli ay ku raadjoogaan islamarkaana iyagu ay doonayaan in kooxahan burcadbadeed aysan mar dambe uusan kasoo qafaaran xeebaha soomaaliya maraakiibta sidan oo kale islamarkaana ay kusoo xiraan qeybo ka mid ah deegaanada maamulka puntland uu ka taliyo
halka warkaasi aad kala socotaana waa radio dalsan markana akhbaaraadka dibadda
golaha maanka ee qaramada mid ay arsho degdega ka yeeshay xiisada colaadeed ee dib uga soo cusboonaatay iraan iyo weliba israael ciidanka golaha ammaan ciidanka golaha ammaanka ee dalkaasi iraan ayaa waxa ay sheegeen in iyagu hogantaa la gaarayay in ka badan saddex boqol weliba yarada aan duuliyaha lahayn oo gaaraya in ka badan saddex boqol ay ku weerareen magaalada caasimada waa talaabiib golaha ammaanka xokiyihiisa ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa sheegeen iyagu ay doonayaan inay wax badan ay ku ogaadaan xaasadan xiisadan islamarkaana ay doonayaan in xasaradda la dejiyo weli ilaa hadda waxaan si dhaba loo ogeyn khasaaraha dhabta ah gantaalada iiraan ee ku weerartay magaalada talaabiib caasimadda dhulka yuhuudda
guud ahaan halkan ayaan kusoo afmeeraynaa warkii duhura aad ka dhagaysanayseen radio dalsan cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan dotcom
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel